dowladda federaalk soomaaliya ayaa maxaabiiso ku xirnayd magaalada lascaanood ee maamulka i c c khaatum oo tiradoodu gaaraysay shan iyo labaatan maxbuus kasoo deysay maamulka i c c khaatum si ay dib ula midoobaan eheladooda wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya xasan macalin ayaa faahfaahin ka bixiyey xaaladda maxaabiistaani ay dowladdu kala wareegtay maamulka i c c khaatumo arrinta si gaarka ah runtii maanta muhiimka weyn noo ah waxaa waaye maxaabiistaas shan iyo labaatanka ah muddo hadda laga joogo sanad iyo bar ka hor waad ogtihiin colaad ayaa waxay dhex martay aada iyo aada runtii u fool xumayd oo nasiib darro ahayd maamulka somalilan iyo maamulka i c c khatumo nasiib darradaas dabcan dee natiijooyin ayaa ka dhashay natiijooyinkooda waxaa ka mid ahayd maxaabiis la kala haysto dowladda federaalka ee soomaaliya oo hogaaminayo ra-iisul wasaare xamza ayaa ku tageen booqasho maamulka issi khaatumo waxyaabaha ajandaha ugu weynaa kamid aha waxay ahayd in si loo furdaamiyo colaada loo furdaamiyo nabaddana furo loogu noqdo in tallaabada ugu horeysa ee la sameeyay ay tahay si xal waara loo gaaro in maxaabiistaas ay bilaabato ay noqoto albaabkii laga geli lahaa kuwan maxaabiistan shan iyo labaatanka ah aada iyo aad waxaan uga mahad celinaynaa maamulka i c c khaatumo madaxweynaheeda shacabka isimada golayaasha ayaan runtii aada uga mahad celinaynaa oo aan codsi u gudbinay ah in maxaabiista weliba kuwa xaaladda bini aadinimo ku jira in la soo daayo oo xorriyaddooda la siiyo runtii si wanaagsan ay noogu jawaabeen maantana waad aragteen maxaabiistii oo xorriyaddoodii dib loogu soo celshay oo nala wada jooga dalkoodii joogaan wax hadda ka dambeeya waxaa waaye qof walba maxbuus walbaahu siduu markaas isaga uu rabo iyo meeshii uu ku wajahan yahay ayaa lala fududayn doona insha allahu tacaala waxaan rabnaa oo qorshaheenna ka mid ah tala fiican nala ah in sidaas oo kaleeta dhanka somalilan inay kusoo jawaabto waxa la yidhaahdo bilmithil wanaaggaas oo kale inay kusoo jawaabto ayaan ka codsanaynaa uguna baaqaynaa arrintan ayaa yimid kadib ah markii uu ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare uu safar ku tegay magaalada laascaanood